halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaabagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti koob iyo toban ay tahay nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efamyada laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waxaan idinla socodsiinaya idaacaddeenna galabnimo jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa dhegaystayaal ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka madaxtinimada somalilan oo maanta oggolaaday in si ku-meel gaara loo xiro baraha bulshada inta ay socoto tirinta codadka doorashada somalilan waxaad sidoo kale maqli doontaan kormeerayaasha caalamiga ee islaaha doorashadaasi ka qaybgalaya somalilan oo ayagana maanta u kala ambabaxay goobaha ay ku sugnaan doonaan maalinta doorashadu ay dhacayso
waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ugu yaraan saddex iyo toban qof oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqayn xalay ka dhacday deegaanka basra oo u dhaxaysa degmooyinka afgooye iyo balcad duqayntan waxaa loo malaynayaa inay fulisay diyaaradda aan duuliyuhu wadin ee maraykanka sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa idaacadda dowladda u sheegay in duqayntan lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo shir uu u socday deegaanka basra waxaa shalay aroortii qabsaday maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kadib markii ciidamadu dowladdu ay ka soo baxeen halkaasi
madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka ayaa meel mariyay hadal qoraal ah oo ku saabsan xaaladda dalka suuriya kaasoo oggolaanaya inaanan xal militari waxba looga qaban karin khilaafka dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo dhigiisa waddanka ruushka valadimir putin ayaa isla oggolaaday hadal qoraal ah oo kulan gooni ah oo dhinac socday midka opec ee shirka halkaasi ka soconaya dalka vietnam mas-uuliyiinta ruushka ayaa waxa ay sheegeen in putin iyo trump ay yeesheen wadahadallo ka hor inta aanan la gelin sawir wadareed ay ku wada jireen madaxda ka qaybgalaysa kulanka opec ee ka socda dalkaasi vietnam madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidoo kale sida aad maqlayseen ku sugan dalka vietnam maalintii labaad ee shirka hogaamiyaasha dhaqaalaha aasiya isagoo hoosta ka xaliiqay mid ka mid a qodobadiisii doorashada ee ahaa inuu maraykanka ka hormarinayo dal kasta madaxweyne donald trump ayaa shirka dalalka xubnaha ka ah ku mashquulsan wada shaqaynta dhaqaalaha aasiya basifiga ee ka socda magaalada danan dalka vietnam maanta oo sabti ah kulankan ayaa ka mid ah shirar badan oo uu madaxweynuhu ka qayb qaadan doono inta uu ku guda jiro safarkiisa dheer ee uu ku marayo waddamo kala duwan oo qaaradda aasiya ku yaallo madaxweyne donald trump ayaa shalay ka qayb galay xafladdii furitaanka shirkan oo ay madax kale kala qayb qaateen waxaana uu salaan iyo sheekooyin la wadaagay madaxda waddamada kale ee shirka ka qaybgalaya oo uu ka mid yahay valadimir putinka dalka ruushka oo ay in door ah wada taagnaayeen dhanka kale aqalka cad ayaa sheegay in labada madaxweyne ay kulan kooban yeelan doonaan inta uu shirku socdo balse aanay gelayn shir ay kaga wada hadlaan arrimo muhiim yeelan karo
wasiirada koob iyo toban dal ee dhinaca ganacsiga ee ku jira xiriirka ganacsi ee pacific asia oo maraykanka uu ka taga ayaa gaaray goor dhoweyto oo maanta oo sabti ah heshiis lagu xalinaya xaaladaha dhexdooda ayadoo maraykanka uusan ka mid ahayn sanadkan ganacsigan oo markii hore heshiiskiisa loogu yeeri jiray t p p ayaa haatan waxaa loo bixiyey c p t p p sida lagu sheegay war-saxaafadeed wadajira oo ay soo saareen koob iyo tobanka dal ee ku jira xiriirkaasi ganacsi waxa ay ku tahay maraykanka dibudhac weyn sidaasi waxaa yidhi daborah elmanis oo ah madaxa xarunta ganacsiga ee asian trade center kaasi oo sheegay in maraykanka ay waxyeelo weyn ku tahay ganacsigiisii dhoofinta bannaanka
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxtinimo ee somalilan ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen xarunta guddiga doorashada ayay ku ogolaadeen in si kumeel gaara loo xiro baraha bulshada inta ay socoto tirinta codadka doorashada go-aankaasi oo ay shalay ka soo baxay guddiga doorashada afartan iyo sideed saacadood wax ka yar ayaa ka dhiman wakhtiga loo dareerayo goobaha codbixinta somalilan haddaba sagal mustafa xaaji xasan oo shir jaraa'id ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo soo dirtay
kulan ay maanta isugu yimaadeen guddiga komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbiya ee u cid kulmiya iyo waddani ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay soo xidhidda ama soo afjaridda tartanka ololaha doorashada u diyaargarowga doorashada oo maalin ay ka hadhsan tahay adkeynta nabadgelyada kulankani oo ahaa mid albaabadu xidhnaayeen islamarkaasina saxaafaddu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa ugu horreyn ka warbixiyey kulankani guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan cabdiqaadir iimaan
waxaanu maxayde fariin u diraynaa dhammaan muwaadiniinta somalilan ee odaynaya inta kaadhka haysata ee odaynaysa ayaanu fariin u diraynaa annagoo gamcahays haysanna u wada jirna annagoo ujeeddadaydu tahay hal meel iyo hal mid oo ah codeeya ha loo soo dareero maalinta doorashada codayntii codbixiyo kasta oo kaadhkiisii haystaa ha diyaarsado kaadhkii ha la diyaariyo maalinta isniinta waa in waxay furmaysaa toddobada subaxnimo habeenkii inaad u soo dheelmataan u seexataan aad xaqiinna dastuuriga ah muujisaan waxaanu idinku boorinaynaa muwaadin xaq dastuuri aad u leedahay inaad doorato madaxweynihii mustaqbalka ee waddankan xukumi lahaa shanta sannadood ee soo socota saddexdaa xubnood ee berber taagan midkood buu noqonayaa kursigu laba maaha waa hal kursi waynu u hambalyaynaynaa waynu ku boorinaynaa labada xubnood ee kalena waxaanu ka codsanaynaa inay u hambalyeeyaan xubinta soo baxda
dhanka kale guddoomiyayaasha saddexda xisbi ayaa waxa ay baaq u direen maamulka puntland kow waxaan leeyahay dadka wada dhashay jaarka ah shacbiga ah xormeynaa xiriirka dadka udhexe iyo riximka udhexeeyaan leeyahay balaan waxaan soo qaada haddaan soo baxo insha allahu taala waan soo baxee inaan idila xisaabtaan maanta haddaad taa ku dhahaada yaani waxa weeye maanta waxaan ku socnaa shaqo weyn baan wadnaa soomaali o dhan bay u tahay sharaf u tahay soomaali waxaa loo qaatay wax aan jirin oo daydaya oon responsible ahayn waxaanu qabanayna ku faantaan baa wey soomaali dhan ugu magac bay u tahay taasna waa iga waa iga
ugu dambeyn waxaan digayaa soomaaliya gaar ahaan puntland oo ku dhawaaqday inay khalkhal gelin doonto doorashada annagu nabad baanu doonaynaa somaliland baan somaliland dagaal way ka soo daashay somalilan dagaal waa waay arag somalilan waxay ogaatay dadku nabad iyo dhaqmo wuxuu kaga waraysanaa jira annagu nabad baan rabna idin soo faragelin mayno walaaltinimaanu jecellah in nabad ku wadanaanu jecellah laakiin waxaan idu sheegaynaa maanta doorashada haddaad soo faragelisaan oo hab ciidan kusoo faragelisaan geeskaa wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu murmay caasimaddaa lagu murmay ballan baan taa idinka qaadi haddaad soo faragelisaan marka waxaan leenahay walaalayaal nabadgelyada hala ilaaliyo arrinta faragelinta doorashada somalilan arrin sinaba loo aqbali kara maaha somalilan doorashada waxay ka qabanaysaa dalkeeda dal kale iyo xuduud kale ka qaban mayso waxay doonaysaa doorasho xorah oo xalaal ah oo nabadgelyaana qabato faragelin shisheeye oo sida laga soo sheegay puntland ay ku dhawaaqeen baarlamaankoodu ama dee puntlandba inay faragelinayso doorashada somalilan tallaabadaasi marka hore beesha caalamkana wau sheegaynaa waa gardarro ama agrashan waxa lagu yaqaano afafka qalaad beesha caalamku inay arrintaa la socoto tallaabada ku habboona ka qaado waa u soo jeedinaynaa somaliland xaq bay u leedahay inay doorashadeedana daafacdo si nabadgelya inay ku dhacdo inay dalkeeda iyo xuduudkeedana daafacdaan xaq bay u leedahay
sidoo kale guddoomiyayaasha saddexda xisbi ayaa waxay soo dhoweeyeen go-aankii komishanka doorashooyinku maalintii shalay soo saareen kaasi oo ahaa in guud ahaanba laga xidho somalilan baraha bulshadu ay ku kulanto
waa danta waa danta dalkeena waxaan anagu u daba fadhinaa wixii eh, maarata doorasho ku saabsan eh, regulation soo baxa commissionka ayaa ayaan u daba fadhinaa waanan u hoggaansannahay waxay soo saareen waanan hoggaansannahay waanan ku boorinnaa
dee xeerka ku qoran qoladana waa garsooraya ama waa sii dhimalaya xisbiyaduna waa ciyaartay garoon ku jira sayidhi walo wixii gooyin baanu aqbalnaa ma dhahan ma sharciba iyo maxaa ka dambeeyey maxaa loo jeeda waxa ay soo goomay go-aamiyaan komishanku oo aqbalayna waanu ku raacsan
ay kastaaniga igu cusub tahay laakiin xisbi ahaan annaguna arrintaa waa qaadanaynaa waana aqbalnaa gebagabadii saddexda musharax ayaa waxaan si wada jira u weydiiyey su-aal ah inay aqbalayaan natiijada ka soo baxda guddiga komishanka doorashooyinka somalilan waxaanay ku jawaabeen sida tan natiijada doorashada madaxtooyada ee somalilan waanu aqbalaynaa
ha natiijada ka soo baxda komishanka iyo maxkamad sare waan aqbalaya
dee horta anigu su-aashaas inuba qabato laba jeer baanayn aan- a- a- ayaan haneeyey moogtahay qoladan bay ahayd inaad we- weydiisaan oo tidaahaan waa la dhacay lais- laakiin- laakiin laisma deldelo markaan halkayga horumari doona insha allahu tacaala
guud ahaanba somalilan ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga loogu jiro doorashada oo ay ka hadhsan tahay maalinta beriya sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa dhinaca kalena kormeerayaasha caalamiga ee ka qaybgalaya doorashadaasi somalilan ayaa maanta u kala ambabaxay goobaha ay ku sugnaan doonaan maalinta doorashadu ay dhaceyso ee ku beegan isniinta toddobaadkan haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan kasoo dira hargeyso
goobjoogayaasha caalamiga ah oo ka kooban ilaa lixdan xubnood islamarkaana kala metelaya ilaa toddoba iyo labaatan waddan ayaa maanta u kala ambabaxay gobollada somalilan si ay u kormeeraan hannaanka doorashada ay u dhacayso maalinta isniinta ee foodda inagu soo haysaa kulan ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka maansoor ayay ka soo qayb galeen dhammaan kormeerayaasha caalamiga ah halkaas oo lagu siiyey xogtii ugu dambeysay ee ay ku howlgelayeen dowladda britain ayaa maalgelisay barnaamijka kormeerayaasha caalamiga ah rosy taber madaxa xafiiska britain u qaabilsan arrimaha somalilan oo kulankan ka qayb gashay ayaa la hadashay kormeerayaasha caalamiga ah The National Electoral Commission has done a very good job of keeping preparations for the election on track, and it's exciting. that we guddiga come doorashada ee now somalilan to the eve of waxa ay the qabteen election.
shaqo wanaagsan iyagoo si wanaagsan u diyaargaroobay haatanna waxaynu soo gaarnay xilli aynu qarka u saarannahay in doorashadii qabsoonto sida uu sheegay konrad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawinnay goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashadan dusha kala soconaya waana markii iigu horreysay ee aan fursad u helo inaan si wada jira ula hadlo guud ahaan goobjoogayaasha caalamiga ah waxaanan jeclahay inaan idinku idhaahdo mahadsanidin inaad halkan timaadaan ruusiya ayaa sheegtay in kormeerayaasha caalamiga ahi ay tegi doonaan gobollada somalilan iyaga oo ka howlgelaya minsayla ilaa laascaanood The team will be spread from Las Sanod to Zayla, which is great, and we'll certainly work closely with. the kormeerayaasha committed caalamiga ahi waxa ay ka and howlgeli equally doonaan laga bilaabo saylac ilaa laascaanood arrintaasoo ah tallaabo wanaagsan waxay sidoo kale si dhow ula shaqayn doonaan goobjoogayaal maxalli ah kormeerayaasha caalamiga ah ayaa la weydiiyey sida ay u arkaan tallaabada guddida doorashada ee somalilan ay ku shaaciyeen in ay xidhayaan baraha isgaadhsiinta bulshada inta lagu dhawaaqayo natiijada codbixinta hase ahaatee michael wolds madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa ka gaabsaday arrintan wuxuuna sheegay inay aragtidooda ku soo dari doonaan warbixinta ay sii daynayaan doorashada kadib hase ahaatee aanu ka faalloonaynin hannaanka doorashada haatan kama faalloon karo arrimo gaar ah oo khuseeya ammaanka ama wax kale iyo go'aannada ay qaateen mas-uuliyiinta ku lugta leh arrimaha doorashada hase ahaatee aragtidayada waxaan ku soo bandhigi doonnaa warbixinta aan soo saarayno wax ka yar siddeed iyo afartan saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareerayo doorashada haatanna waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey taas oo la filayo in xubnaha kormeerayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ahiba in ay sii tagaan gobollada ay ka howlgelayaan ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka deegaanada somalilan waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeyey ololihii doorashooyinka ay saddexda xisbi ee kala ah kulmiye ucid iyo waddani ay ka wadeen guud ahaanba somalilan doorashaduna waxaa la filayaa inay ka dhacdo deegaanada somalilan oo dadku ay soo doortaan madaxweynaha sannadaha soo socda maalinta isniinta ayayna doorashadaasu dhici doontaa qaybaha dambe barnaamijka ayaana ku faaqidi doonnaa arrinkan sidoo kale dhacdooyinka kale toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ciidamada nabadgelyada midooda afrika ee soomaaliya amisom toddobaadkan waxay sheegeen in ay soomaaliya ka saari doonaan ilaa iyo kun askari inta aanu sannadkani dhammaanin tani waxay qayb ka tahay iskudayo midooda afrika oo ciidamadiisa soomaaliya ugala baxayo waxay sidoo kale arrintan imaanaysaa xilli madaxweynaha soomaaliya uu dalalka ka jooga ciidamada soomaaliya dhowaantan booqasho ku tegey islamar ahaantaasina uu soo weydiistay in ay ciidamo dheeraada soomaaliya usoo diraan si ay ugala qayb qaataan dagaalka ka dhankay kooxda al-shabaab maraykanka ayaa toddobaadkan soo saaray war uu uga digayo muwaadiniintiisa inay u safraan dalka soomaaliya oo bishaynu ka soo gudubneed qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen iyadoo ay jirtay cabsi laga qabo in kooxda shabaab ay maleegayso weeraro kale ay ka geysato gudaha magaalada muqdisho sidoo kale isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka waxaa ka mid ahaa dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa ay toddobaadkani shaaca ka qaaday in ay xireen laba boqol iyo siddeed qof oo ay ku jiraan ganacsato iyadoo sidoo kale xilalkii laga qaaday qaar ka mida wasiirada gariiqaanka guud ee sacuudiga ah sacuud almujiib waxa uu sheegay in toddoba ka mid a dadka la xiray la sii daayay iyadoo aanay wax dacwada lagu soo ogin balse weli waxaa xabsiga ku jira laba boqol iyo kow qof oo uu ku jiro talaal bin waliid oo ka mid a ganacsatada ugu cansan carabta qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrinkani nin hubaysan ayaa toddobaadkan waxa uu in ka badan labaatan ruux ku dilay magaalo yar oo ka tirsan gobolka texas oo layidhahdo southern springs kaasoo markaasi weerar ku qaaday goob kiniisada oo dadku ay ku cibaadaysanayeen ninkan ayaa markii dambe isaguna meydkiisa laga helay isla gaarigiisa iyadoo booliiskuna ay sheegeen in ninkani aanu wax argagixisaha shaqo ku lahayn waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka boqortooyada dalka sacuudi arabiya waxa ay toddobaadkani xaqiijisay in la xiray laba boqol iyo siddeed qof xilli ay socdaan baaritaanno la xidhiira musuq maasuqa waxaana boqortooyadu ay sheegtay in qiyaastii boqol bilyan oo dollarka maraykanka laisdabamariyey dadka la xiray waxaa ku jira dad ganacsato iyo amiiro magac weyn ku leh boqortooyada sacuudi arabiya arrimahani haddaba sida ay wax u dhacayaan ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto xasan muudi cabdalla oo ah suxufi wax ka qora arrimaha carabta kuna takhasusay isla arrimaha carabta isagoo muqdisho jooga ayaan barnaamijka igala qayb qaadanaya ee xasan bal ka waran arrintani warkan gilgilay guud ahaanba carabta ay ku aadaan xarigga dadkan aadka u faraha badan ee la xirxiray oo amiirada ay ku jiraan iyo sidoo kale dadka ganacsatada ahi oo uu ku jiro alwaliid bin talaal bal ka waran sida arrintani ay u soo baxday iyo waxa ka dambeeya waa mahadsantahay jamaal runtii arrintan arrin aada iyo aad caalamka uu hadal hayo waayo waana runtii arrin saameynteeda leh marka la fiiriyo sacuudiga iyo siduu marka hore u dhisnaa iyo siduu raba hadda inuu isku bedelo waa isbedel yani aada iyo aad yani xawaaro xoog la ku socdo khaasatan markii yani madaxweyne trump uu yimid waxaa muuqanaysa marka in qaabkii baas loo waday dowladda iyo sidii maaragtay taxaalufkii ka dhexeeyey boqortooyadii iyo qaabkii ku socotay kadib markii boqortooyadii wiilashii cabdilcaziiz ay kii ugu dambeeyey uu yahay malik salmaan marka isbedelkan waa la filayo laakiin sidaan xawliga inuu ku dhaco waxay noqotay dadka maaragtay arrin aada oga yaabisay waxaana muuqato inay dagaalamayaan boqortooyadii dadka dhexdeeda ahaa wararka qaarkood xataa ay sheegayaan in maaragtay afgembi iyo wax la fashiliyey darteed dadkan loo qaqabtay marka haddana loo saariyo weji kale oo ah in ay meesha ka socoto musuq maasuq iyo marka meesha waxaa ka jiro ma aha musuq maasuq iyo wax laga dagaalamayo arrinta xabsada u dhow waxaa waaye awood ayaa lagu dagaalamayaa qaab cusub oo wiilkaani awooddiisa kor loogu qaaday inta la tartami kartana maaragtay si farsamaysan meesha looga Meesha lo- saarayo ayaa socoto waa tahay sida muuqata dhaxal sugaha hadda waa maxamed bin salmaan laakiin sida boqortooyadu ay ku shaqaynaysay waxay ahayd in uu maxamed bin naayif oo howshaasi la wareego laakiin ma aysan dhicin maxamed bin salmaan lafahaantiisu maruu hadla wuxuu sheegay inuu doonayo in sacuudigu uu ka dhigo wadan islaamka qunyar socodkaahi arrimahani ma laga yaaba intaasi sidoo kale ay lug ku leedahay dadkan la xirxirayo iyo een, waxa socda waa runta arrintan ru- lug way ku leedahay sababtoo ah waxaa ka horreeyey nimankan hadda eh, la xirxiray wadaado aada iyo aada caan oga ahaa sida doctor salmaan cawde iyo rag kale qaab maaragtay lala dagaalanka inkastoo dadkaas dad dhexdhexaad ay ahaayeen waxaa aada loo fahmi laaya dadka lala dagaalamayo maxaa yeele islaamka dhexdhexaadka hadda waxaa hogaamiyo ama hormuudka ah ikhwaan muslimiinka iyo dadka maaragtay ilaa xad sida doctor salmaan cawde oo kale oo furfuran marka dadkaasina waa la xirayaa wahaabiyelna waa lala dagaalaya dagaalamaya ayaa la leeyahay marka waxa waay wax badan ayaa isku qaldan calmaaniyadda iyo ragga meeshan waxaa ka jira nidaam isbahaysanaya oo ka kooban eh, ragga diinta iyo ragga awoodda maarata dawladda maamulaya iskaashigaasi wuxuu soo jiray muddo hal qarni ku dhow isdib dhaqsaa inuu isku bedelanaya adag tahay qaabka loo socdana eh, waxaad moodaysaa inuu xawaaro xoog la ku socdo Een, mana la dhihi karo dhinac marka laga fiiriyo islaam dhexdhexaadaa loo socdaa ee waxaa loo socdaa in Waa si toos loogu wareego qaab calmaani oo aan xataa xiriir weyn la lahayn islaamka aadayna u adkaanaysaa dadkaani in badan ayaa arrintan soo jirtay waa la isgaabinayaa mar unba yani burkaanka uu inuu qarxa laga yaabaa wayna dhacaysaa maxaa yeelay tarbiyadani waxay soo jirtay muddo dheer oo boqol sano ku dhow Mm, dadkiina ma aha dad yani sahlan ganacsiyo Waayo.
waaweyn ay leeyihiin maaragtay haakada xasan aad baad u mahadsan tahay adiga ma xasan muudi cabdalla oo ah suxufi wax ka qora arrimaha carabta kuna takhasusay isla arrimaha carabta waa tahay dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa somalilan waxaa la soo gebagabeeyey ololihii doorashooyinka iyadoo la filayo in doorashada madaxtinimada ay dhacdo maalinta isniinta ah oo saddexda xisbi ucid wadani iyo kulmiye ay ku tartamayaan madaxtooyada haddaba wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa hadda ku sugan magaalada hargeysa islamar ahaantaasina ololahan intuu socday goobjoog ka ahaa wax badan oo ka mid a ololaha jimaal aad baad mahadsan tahay koob iyo labaatan maalmood ayaa ololaha doorashadu uu soo socday waxaana uu soo gebagaboobay maalintii jimcaha laba maalmood oo nasasho ayaa la geli doonaa maalinta isniinta ee saddex iyo tobanka bisha ayaana doorashadu dhici doontaa ololahaas guud ahaan xisbi waliba toddoba maalmood ayuu een, lahaa oo si gaara u ololeynayay maalin dhaaf ayayna ahayd oo xisbi waliba een, maali- maanta marka uu sameeyo laba maalmood buu nasan iyo maalin saddexaad oo kale uu sameynayey Een, guud ahaan lixda gobol ee somalilan ayaa maalin ka mid a een, toddobada maalmood ee xisbigu leeyahay murashaxiisa uu tegayey oo kasoo ololeynayay laba maalmood een, maalintii furitaanka iyo maalintii xidhitaankana xisbiyadu waxa ay ku qaateen magaalada hargeysa marka guud ahaan ololahaasi wuu soo afjir marka aad fiirisid dareenka dadka shacabka ee iyo sida xamaasaddu ay tahay bal sawir guud haddaad ka bixisid jamaalow guud ahaan si aan la malayn karin ama tiro aad u badan oo kumanaan qof ah ayaa maalin walba xisbiga een, maalintaa ule usoo baxayay kuwaasoo calamo iyo astaamo kala duwan sita een, gaadiid kala duwan ayay magaalada ku marayeen mararka qaarkood waxay hakad gelinayeen isu socodka gaadiidka mararka qaarkood xilliyada habeenka ayay ololayaasha qaarkood samaynayeen inkastoo markii dambe guddida doorashooyinka amarra ka soo saaray markii ay xa- amniga u baqeen een, iyaga oo yidhi laba saacadood ayaa habeenkii keliya xisbi walba loo ogol yahay in uu diyaargarow sameeyo si xamaasad leh ayaa horta ololuhu u socday oo u soo afkarmay laakiin arrinta een, in la isdul taago mudan waxay tahay tirada isu soo baxaysay iyo dadka kaadhadhka haysta ayaa kala badan dad aada u kooban ayaa kaadhadhka codbixinta haysta oo codaynaya laakiin dad badan oo aan kaadad haysan ayaa mararka qaarkood xisbiyada u sabaxayay wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar oo hargeysa ku sugan ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaasi aynu kusoo gebagabaynaya aniguu a jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cudi iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha warqadda ugu horraysa aan kaa qaatay waxa ay naga soo gaartay xasan maxamuud xasan fanax iyo waxa ay yidhaahdeen cabdulaahi daahir siyaad dhakos cabdulaahi xasan suleymaan baliil iyo maxamed cabdulaahi axmed digrey iyo mahad shariif jilcow iyo cabdisalaad ibraahim cabdiyare iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir cumar muxuudiin dejiye iyo cabdiraxmaan maxamed shariif iyo sharmaarke cabdulaahi muxudiin iyo cabdiraxmaan maxamuud kulane yaxya xaaji colaad cabdisamed maxamuud nuur karaame iyo cabdifataax cabdirashiid abuukar naani iyo sucaad xasan cali samaara iyo racwi salaad muuse iyo naciimo cabdulaahi aadan iyo nasrakiin xaashi nuure waxaana ay dhammaantood joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin dhammaan inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan maxamed qadar ibraahim iyo ayaan cali biir oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey yidhahdeen hadiyo maxamed waxaana ay leeyihin allah ka dhiga haddii tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan dhinacaygaan ku bilaabayana ibraahino waxa uu ka yimid cabdisalaan cabdinuur iyo cali yare cabdinuur iyo cabdirashiid cabdinuur iyo ibraahim cabdinuur axmed cabdinuur iyo mursal cabdinuur iyo maxamed sheekh axmed iyo maxamed kheyr sheekh axmed iyo cabdinaasir sheekh axmed iyo cabdisalaan sheekh axmed iyo maxamuud sheekh axmed waa dhammaan ilmo sheekh axmed aamine sheekh axmed way ku jirtaa ruqiyo sheekh axmed baa ku jirtaa cabdifataax sheekh axmed iyo sidoo kale muslimo sheekh axmed dhammaantood waa ilmo sheekh axmed weli way sii socdaan maasha allah cabdirashiid sheekh axmed aa ku jira nuuridiin sheekh axmed iyo ruqiyo sheekh axmed dhuub salaado maxamed nuur iyo nuurto maxamed nuur iyo cadow mursal iyo kamaal cabdirasaaq geesh iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere baa la yidhi dhammaantood waxay tahniid dhalasho u dirayaan bishaar sheekh axmed iyo caddey mukhtaar oo wiil ugu dhashay wiilkaasi waxa uu ku dhashay baa la yidhi degaanka korombood ee ku yaala gobolka baay waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamiin heesta ugu horraysan idiin soo qabanayno waa orod orod iyo codkii axmed gacayid
amuraha jacaylkiyo geedadka caashaba inta kula ag jooga ninba meelastayse amuraha jacaylkiyo geedadka caashaba inta kula ag jooga ninba meelastayse waa waxaa ilaaq dumar arrimaha dantaydiyo waa waxaa ilaaq dumar arrimaha dantaydiyo ii ilowshaa tiraade ayamahay dhaabshee waa waxaa ilaaq dumar arrimaha dantaydiyo waa waxaa ilaaq dumar arrimaha dantaydiyo ilowshaa tiraade ayamahaydhaabshe hayman orodorod hayman orodorod af macanahay on inti horabay hayman orodorod hayman orodorod af macanahay odhan inti horabay intadii qoslayse wuxu dhaalingaylofiyo hadba igu qaldaysay cawada maseexda aynigaydha intadii qoslayse wuxu dhaalingaylofiyo hadba igu qaldaysay cawada masiixda aynigayda waa waxailaaq dumar arooridan bannaaniyo waa waxa ilaaq dumar arooridan bannaaniyo iku oday buurhkan adduniga foofine waa waxa ilaaq dumar arooridan bannaaniyo waa waxa ilaaq dumar arooridan bannaaniyo iku oday buurhkan adduniga foofine hayman orodorod hayman orodorod af macanahay odhan inti horabay hayman orodorod hayman orodorod af macanahay odhan inti horabay dumar lama ammaano umalbu haqa adiga abaal celis asaraaru intaas haddaan ku dhaafno codka axmed gacito yuusuf iyo heesta orod orod mar kale dhamballadii haddaan ku noqon ibraahim ama dhinacaaga mise waa dhinacayga adaan ku deenaya casho waa tahay dhambaal aad u dheer baan soo qabanaya hase ahaatee inta balaankari karo waa dhowr iyo soddon qof baa ku qoran oo afartan bayba ku dhow yihiinba waa tahay waxaa ugu horeeya cumar xidig cali iyo cabdulaahi cali xarbi iyo muraayid cali xarbi iyo iyo khadiijo macalin xaashi iyo sacdiye cali xarbi iyo abti haaruun ismaaciil bowdoole baa la yiri iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti maxamed laba goor baa lasoo qora abdi maxamed ismaaciil waa tahay iyo hooye sacdiye ismaaciil bowdoole iyo shukri xuseen jaamac maxamed aadan sheekh cabdi iyo cabdulqaadir aadan sheekh cabdi iyo cabdixakiin aadan sheekh cabdi iyo deeqo ismaaciil waa deeqo cismaan daahireeto baa la yiri iyo sidoo kale luqmaan aadan sheekh cabdi iyo cumar cabdulqaadir jaamac dhammaan dadkani oo kala jooga dunida daafaheeda waxa ay hambaliyo kaliya laaba gaarsiinayaan abe cumar cali xarbi jaamac iyo hooyo naciimo aadan sheekh cabdi oo uu wiilgu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafadda toddobaad taariikhdu markay ahayd toddobadii bishan aan ku jirnay nofembar sanadka maalintii talaadada baa la yidhi wiilkaana waxaa loo bixiyey maxamed amiin cumar cali xarbi waxaan dhammaanteennaba ay leeyihiin aanu leenahay maxamed amiin soo barbaaro noqo kii dadkiisa ah diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabe salaad cumar cusmaan dulduul iyo waxay yidhahdeen hooyo cadar maxamed cabdi iyo maxamed salaad cumar xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan salaad cumar xaaskiisa iyo caruurtooda nasro salaan cumar iyo caruurteeda iyo aamine salaad cumar iyo axmed salaad cumar iyo hooyo madiino yuusuf cadow aabba abuukar cabdulle iyo dhammaanba reer abuukar cabdulle iyo maxamed cabdulle iyo xaaskiisa iyo maxamed cusmaan makaraan dadkaasi dhammaantood waxa ay joogaan daafaha caalamka waxaana ay taaniyad u dirayaan mahad salaad cumar iyo maryan abuukar cabdulle oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gabadhaas uu loo bixiyey xamdi waxa ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaara oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed manfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta labaad ee barnaamijka ibraahim
waa codkii xanaan washington iyo dalabaadi iyo heesteedii dalambaadi haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada casho haddaan ku noqonno dhambaal gaaban ayaa horteeda yaalla dhambaalkan annaga oo ah baa la yidhi dhegaystayaasha v o a hay waxaanu kala nahay bay yidhaahdeen cabdiladiif barrow eedin iyo maxamed xuseen wariir madgoris iyo sidoo kale muslime aadan maxamed iyo yaasiin aadan maxamed iyo tuunis aadan maxamed iyo cabdixaafid habbi habbi baa la yidhi iyo yaasiin cabdisamed dadkan waxay kala joogaan degaanka qoondhood baa la yidhi ee laascaanood toos weyne iyo meelo kale waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi muhaab aadan maxamed marubow iyo xaaskiisa ruquyo cismaan oo wiil ugu dhashay degaanka toos weyne wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay maxamed amiin oo toos weyne ku dhash waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii soo weynaadee baari ah dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiina anfaca aamiin casho dhambaalada dhalashada ayaan ugu badana waxa aan dhambaal ka helay xiiray sheekh fiidle iyo hooyo aamine calays iyo hooyo xaliimo beyte axmed sheekh bashiir zamzam xiirey iyo caasho xiirey iyo cabdirashiid sheekh bashiir iyo sacadiyo sheekh bashiir hindiyo dhaqane iyo kornel waraabe iyo ibraahim shariif bulow iyo nasarkiin jacfar iyo aragsan xayaad iyo dhammaanba reer sheekh bashiir iyo reer sheekh fiidle waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan ruqyo cusmaan iyo xuseen xiirey oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa manfaca waxaan loo bixiyay bay yidhahdeen maxamed xamdi waxaan leenahay maxamed xamdi soo weynow waa tahay ibraahimow bal heesta saddexaad ee barnaamijkeenana waa tuma arrinkayga iga diidoy war maan wadaynaa arrinka haddii laysku raaci waa ibraahimow soo in la dhaha maaha looma dhama axmed naaji sacad ayaan weydiinaynaa waa tahay
dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqono caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo siciido sheekh yuusuf jimcaale iyo fartuun cali geedi iyo saygeeda saadiq sheekh xasan cabdulaahi muxudiin saadiq muxudiin iyo dhammaanba reer muxudiin macalin cali negeeyo oomaar iyo naciimo cadaawe iyo aanise cadaawe iyo aamine idil haaruun cabduqaadir sheekh maxamed caato shaacir maxamuud mascade waa wariyahana v o a ee minneabolis iyo bishaaro cabdiraxmaan iyo dhammaanba reer oomaar reer cadaawe iyo reer sheekh yuusuf jimcaale dhalac waxaana ay jecel yihiin inay hambali u diraan raage cadaawe iyo laki aadan oomaar suleeqo aragsan oo wiiluu ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey kaynaan raage cadaawe waxaana ay leeyihiin kaynaan caafimaad kuwaa noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkan horteyda yaalla waxaa lagu leeyahay marka hore waxaanu salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan bahda hambalyada iyo salaamaha marka xiga baa layiri annagoo kale ahaa waxay kale yihiin axmed cabdiraxmaan jaamac hurre buu ku magac dheeryahay maxamed jaamac faarax iyo cabdulaahi hurre jibriil iyo muxyudiin ileeye shiine cabdulaahi cali liqe iyo raage xaaji faarax yaxye bashiir booraqo baa la yiri iyo cismaan cabdulqaadir xuseen xalus iyo jaamac siciid yuusuf iyo nabane xuseen cali fitig iyo ayaan abshir cagabaruur dadkani waxay kala joogaan degmada bookh iyo sidoo kale jiraacle waxaanay weli jiraacle lama maqasho ibraahino degaanada inta badan lagu soo mara barnaamijkan way fara badan yihiin maalinba mid cusub aad horu maqal baa kusoo maraya marka waxay kala joogaan degaanka bookhoraan u maqlay laakiin jiracle maanta igu cusub isagana kuwaan bartaan ku daraya waxaan hambalyo aroos u diraynaa bay yidhaahdeen mudane sharmaarke cabdiraxmaan jaamac iyo marwo fallis cabdulle aadan oo arooskoodu ka dhacay degmada bookh ee gobolka doolo ee dowla degaanka soomaalida dalka etoobiya ducada waa xaggeenna waa tahay arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waarah ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano hooyo abshiro daahir biixi iyo caruurteeda iyo hooyo dahabo daahir biixi iyo caruurteeda iyo hooyo waxay yidhahdeen dhiraan daahir biixi iyo caruurteeda iyo hooyo cutiyo cumar iyo caruurteeda iyo cabdimaajid axmed muuse iyo cabdiraxmaan axmed muuse iyo faarax axmed muuse maxamed axmed muuse haaruun axmed muuse iyo muuse axmed muuse iyo nasre axmed muuse najba axmed muuse iyo xaawo axmed muuse iyo cimraan axmed muuse iyo fawsiye axmed muuse iyo dhammaanba reer sheekh muuse hooyo dhoofo xaaroole iyo caruurteeda iyo hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda iyo hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda iyo zahro dhaqane iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan maade iyo caruurteeda iyo sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jeyte xayaab iyo caruurtooda iyo jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiyo cabduqaadir iyo caruurtooda iyo hooyo canab diiriye gurxan iyo caruurteeda iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer xaaji cabdiraxmaan maadey iqra xaaji cabdiraxmaan ruun xaaji rays xaaji cayne xaaji xamse xaaji iyo muxsin xaaji iyo cabdicasiis cabdulaahi iyo cabdikariin xaaji iyo cabdiweli iyo xuseen xaaji iyo dhammaanba reer maadey dadkaasi waxa ay kala joogaan canada london storcom south africa nairobi mandera beled xaawo waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u duraan xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo ayaan doctor axmed sheekh muuse oo wiil uu ugu dhashay mandera waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed samiir xasan waxaana axmed ay leeyihiin allaha ka dhigi kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo uu dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno dhinacagan mar kale usoo bal riixay noo soo qabo heestan caasho markaaga haye laadka ma igu soo celiso waa tahay waxaa la yidhahdaa heestani foos waxaana ku luuqeynaya fanaanka cabdinuur dalje
filsankiyow quruxda oslo fooslo hibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi filsankiyo quruxda fooslo fooslo imeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi fadulkama carooto fuday dumar uma dhalan fadulkama carooto fuday dumar umay dhalan fadulkama carooto fuday dumar uma dhalan fadulkama carooto fuday dumar umay dhalan
dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada dhayhimar firsha ku fogaada eegmada sojedka fayskiyo fanacyari afkala qaad sanqaarodhka fuushan fanka tooba kumaan arag idankula factiriya fanka tooba kumaan arag sojedka fayskiyo fanaxyari afkala qaad sanqaarodhka fuushan fanka tooba kumaan arag idankula factiriya fanka tooba kumaan arag sii jeedka filawa igu noqoya fiidkan kaligay faqdaysto ballaaru igaareen kaligay faqdaysto sii jeedka filawa igu noqoya fiidkan kaligay faqdaysto ballaaru igaareen kaligay faqdaysto osay farduusey farxaddii naftayda ficniqooyadaabaad firadheerka wadata ficniqooyadaabaad firadheerka wadata
waa tahay foos iyo codkii cabdinuur dardir ayaan intaas kaga gudbaynaa dhabbaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo siciido sheekh yuusuf jimcaale iyo fartuun cali geedi iyo saygeeda saadiq sheekh xasan cabdulaahi muxudiin saadiq muxudiin iyo dhammaanba reer muxudiin macalin cali negeeyo oumaar iyo naciimo cadaawe iyo aanise cadaawe iyo aamine idil haaruun cabduqaadir sheekh maxamed caato shaacir maxamuud mascade waa wariyahana v o a ee minneabolis iyo bishaaro cabdiraxmaan iyo dhammaanba reer oumaar reer cadaawe iyo reer sheekh yuusuf jimcaale dhalac waxaana ay jecel yihiin inay hambali u diraan raaga cadaawe iyo laki aadan oumaar suleeqo aragsan oo wiilu ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey kaynaan raaga cadaawe waxaana ay leeyihiin kaynaan caafimaad kuwaa noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana ibraahim waxa uu ka yimid abe xildhibaan baa layidhi maxamed sheekh axmed iyo hooyo owliye yuunis iyo hooyo canab cabdi xasan iyo hooyo dahbo aadan injineer cabdicasiis maxamed sheekh axmed waxa uu ku magac dheeryahay kabtan siisi iyo deeqa maxamed sheekh axmed seegeed iyo caruurteeda ayaan maxamed sheekh axmed seegeed iyo caruurteeda samsom maxamed sheekh axmed seegeed iyo caruurteeda iyo cabdiladiif maxamed sheekh axmed waa dhammaan ilmo maxamed sheekh axmed haweeya ku jirta saabiriin lagama soo tegin cabdiraxmaan sahra iyo sidoo kale foos maslaxna wuu ku jiraa dhammaantood waa ilmo maxamed sheekh axmed liibaanna wuu ugu dambeeya oo ina maxamed sheekh axmed ali cadda buu kuli magac dheer yahay waxay dhammaantood tahaneed farxad ay ku dheehan tahay ay u dirayaan doctor ayuub maxamed sheekh axmed iyo doctor bilan maxamed cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho sagaalkii bishan aan ku jirnay novembar ee sanadkan laba kun toddobiyo toban waxay leeyihin arooskaasi allaha ka dhigo midkii baraka leh kii waara ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano lagu kala helo aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray sheekh cabdulaahi cumar ciid iyo yuusuf cumar ciid iyo cabdirisaaq cabdulaahi ciise iyo nimco cabdulaahi ciise iyo faadumo yuusuf karuur iyo raxmo cabdulaahi ciise iyo faadumo cumar ciid aamino cumar ciid iyo anfac cumar ciid iyo casma cumar ciid iyo onkod cumar ciid mustaf cumar ciid iyo waxay yidhahdeen aabe cabdimaajid cumar ciid iyo bedel cumar ciid iyo aadan ismaaciil ciid iyo cukeesh cabdulaahi cumar iyo ciid cabdulaahi cumar ciid dhammaan reer ciid qaaris iyo reer cabdulaahi ciise cabdi waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan yuushac sheekh cabdulaahi cumar iyo xaaskiisa caashe cali oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaan idkugu ducaynaynaa wili caano gabar iyo caano guurkiinana guur khayr ah gurigiinana gurinagi allow ka yeel aamin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa een dhegeystayaashaana u soo qabanaynana waa codadkii maxamed nuur griig iyo faadumo axmed haye heestan waa tuma miis heli karnaa taan mar kale barnaamijkoona kale dhegeystayaal ku kulmi doonana haddii aan la idmo waxaan idin leenahay sidaas iyo
adna ku hawayno waxaanahay ku hayse madhagar baxda adna ku hawayno waxaanahay ku hayse madhagar baxda
heeskaasi macaan idaacaddeenni galabnimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii waxayna gebagabo u ahayd hambalyada iyo heesaoo caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo sidoo kaleeta ibraahim xasan daandurey ay nala socodsiinayeen barnaamijkiina guud ahaan waa naga intaa jaamaca buulo jaamac iyo anigu asaare cabdi axmed iyo dhinacii iskudubaridka barnaamijkeennan maanta oo bashiir abikar uu noo waday inta aynu mar kale kulmi doonno caawa inta ka horraysa nabadgelyo
horiga la sheegiyo xalfi samayye antiima lahayno xaqanaya mayye horiga la sheegiyo xalfi samayye antiima lahayno xaqanaya mayye xaalahaylahanado kulinaya hoseemay hagarbaxdo waxaalahaynilhanado kulinaya hoseemay hagarbaxdo Yeah.